wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda jubbaland mudane ismaaciil axmed garas ayaa magaalada kismaayo ka daafuray tobabar loo qabanayo dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka kale ka howlgala magaalada kismaayo tobabarkan oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa waxaa isla kaashan doona ururka dhakhaatiirta jubbaland iyo wasaaradda caafimaadka jubbaland furitaanka tobabarka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda jubbaland mudane ismaaciil axmed garas waan salaamayaa dhammaan shaqaalaha waaxyaha wasaaradda iyo dhakhaatiirta iyo ururka dhakhaatiirta inta ka joogta goonida ahaan waxaan si khaas si gooni u salaamayaa doctor cabdullaahi doctor gurey waa howl adag buu ka hayay jubbaland xaqiiqiyan kaalinta uu ugu jiray isbitaalka iyo guud ahaan jubbaland wax saalan ma ahayn magaalo colaadeed oo intaa dhaawac ka soo dhaco oo intaa qarax ka dhaco oo intaa dhib iyo dhibaata ka jirto no- normal surgeryga waa wax adag ah waxaan umalaynaya dhammaantiin dhakhaatiirid baa tihiin ama bah caafimaad qof waliba uu haysta medicine surgery baad kasoo baxdeen kulligii meeshay idinku qoran tahay surgeon qofka ahna basic eh, trauma manage because qaliin aada sameyneysaaba ka bilowdaba qof inaad mindi u qaadato jeexdo yaa traumatiga haddii ay noqoto dad ilaahay oo dhaawaca oo tiro badan oo aada go-aamineyso intaad adoo caadi ah oo aan dareenkaagu joogo sida loo kergaraye garanaya aada dhihi karta hebel xaggaa ha loo diro kaas ha la geliyo een, eh, qaliinka heblaha kaas ortobedic ha loo diro kan waxaasu u baahan yahay inaad wax qorto oo normala oo sida loo manage garaynaya garanaya aada sameyso wax weyn waay very important yeah. iyadoo normaliba qofku haddii uu qaliin galayo nin saalo qaliina galaya ayna caadi ahayn oo loo baahan yahay inuu basic trauma management yaqaano haddana kani wuu kasii daran yahay wax saalan ma aha qo- qof kala go-an mid lugta go-an tahay mid caloosha banaanka taalo caseska qofka looga baahan yahay inuu ka fikiro markuu xaalad meeshaan oo kale a joogo wax adag waay